kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ka horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay toddobaadkan in waddankiisu uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah isbeddelka cimilada ee sannadkii laba kun shan iyo tobankii ay ku saxiyeen dalal laba boqol ka badan oo maraykanka hormuudka ka ahaa magaalada baariis ee waddanka faransiiska waxa uu sheegay in heshiiskaasi aanu dan maraykanka ugu jirin dalal dhowr ah oo maraykanka saaxiibo la ah sida faransiiska jarmalka iyo kuwo kale oo kanada ay ku jirto ayaa arrinkaasi dhaleeceeyey shan iyo toban carruur ayaa ugu geeriyooday talaalka cudurka jadeecada oo si khaldan loo siiyey gudaha dalka koonfur suudan kaasoo ay bixinayeen carruur sida la sheegay qaarkood da'dooda ay ka yartahay labiyo toban jir waxaana dowladda koonfurta suudan ay sheegtay inay arrinkaasi baarayso carruurta dhimatay waxaa la tilmaamay inay da'dooda ka hoosayso shan sano dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah magaalada muqdisho waxaa ka soconaya howlgallo amniga lagu sugayo oo ay ciidanka dowladda soomaaliya wadaan waxaana hubka dhigis magaalada muqdisho ka wada isla ciidanka dowladda soomaaliya arrimahaasi amniga magaalada muqdisho sidee bay uga qayb qaadan karaan mase loo baahan yahay in xilligan amniga magaalada muqdisho laga sameeyo hubka dhigis faaqdaad arrimahaasi ku saabsan ayaad qaybaha dambe ee barnaamijka ku maqli doontaan dhacdooyinka kale toddobaadkan waxaa ka mid ah warbixin lasoo saaray ayaa muujinaysa in argagixisada dunida ay sanadkii aynu kasoo gudubnay gaartay heerkii ugu sarreysay islamarkaasina rabshadaha waxaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare gaaraya afar iyo toban dhibic saddex trilyan oo doolarka maraykankaahi iyadoo maraykanka keliya ay khasaare gaaraysa laba dhibic shan trilyan ay gaarsiisay warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka global beace index oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa ku tilmaamtay in nabadda dunidu ay sii xumaanaysay tobankii sano ee ugu dambeysay taasoo ay ugu wacan tahay dagaalada iyo argagixisada bariga dhexe iyo waqooyiga afrika dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu xilligani kaga horreeyo ururada boko xaraam iyo isis marka ay noqoto beegsiga iyo dilalka ay ka geystaan gudaha dalalka ay ka howlgalaan warbixin uu qoray wargeyska newsweek ayaa lagu sheegay in sanadkii hore gacanta al-shabaab ay ku bixeen afar kun laba boqol ko iyo siddeetan qof halka boko haraamna ay dishay saddex kun afar boqol sagaal iyo sagaashan qof ururka isisna uu dilay laba kun saddex boqol iyo konton dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a gobolka soomaalida waqooyi bari kenya waxaa toddobaadkan soo baxay eedeymo ku saabsan in ciidamada kenya ay dileen boqol iyo labaatan neef oo geela halkaas oo ay ku beegsadeen boko iyo biseen hargeysa oo ku yaala xuduudda kala qaybisa deegaanka tana riva iyo kituyu arrintani waxay carab fara badan gelisay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari dalka kenya aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka magaalada muqdisho dhowaanahan waxaa ka socday howlgallo amniga lagu sugayo oo dowladda soomaaliya ay horboodaysay taasoo isla mar ahaantaasina howlgallada qaar hubka dhigis magaalada muqdisho ay ciidanka dowladda soomaaliya ay ka wadeen dadka qaar ayaa siyaabo kala gedisan u fasirinay hubka dhigastaasi magaalada muqdisho ka socota waxaana qaarkood ay u arkeen inaan xilligan loo baahnayn in saraakiil hore oo dowladda usoo shaqeeyeen hubka laga dhigo iyadoo aanay ammaankooda sidoo kale dowladda sugi karayn halka kuwo kalena ay u arkaan midtaa ka duwan oo loo baahan yahay in magaalada muqdisho uun hubka ay ku wadato dowladda soomaaliya haddaba arrimahaasi waxaa ila faaqidaya oo ila qaadaadhigaya korneel shariif xuseen robow oo hore uga tirsanaan jiray nabad sugidda soomaaliya isagoo magaalada muqdisho jooga ayaana khadka telefoonka kula xidhiiray ee korneel xuseen robow bal waxaad sharaxaad naga siisaa arrinkan sidee buu saameyn ugu yeelanayaa sugidda ammaanka magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim wixii waa kala yihiin hubka dhigis iyo xasilinta magaalada waa laba oo mawduuc aan isku isku mid ahayn waayo haddii la yidhaahda maaragtay hubkadhigis hubkadhigis waxaa waaye waa qorshe qaran in la sameeyo oo maaragtay loo diyaargaroobo guud ahaan soomaaliya dhan maratay inta gacanta dawladda ay ku jirta qorshe loo sameeyo oo isku mar maaragtay qorshahaas la bilaabo in hubkadhigistaas la bilaabo laga soo bilaabo maaragtay ilaa waqooyi ilaa koonfur marka haddana maaragtay leelo waayo maaragtay dad khubraa ah u n k meelahaas maaragtay dad ka socda leelo waayo arrinta lala kaashado waa hubkadhigis haddii la yidhaahdo leanna dalka waxaa ku jira hub badan tan iyo maaragtay dawladdii markay burburtay hub badana maaragtay maamul goboleeda ay haystaan xamarna waa lagu haystaa marka fadhiista waxaa waay weli waktigeeda inaan la gaarin ayaan maaragtay filaynaa qorshaheedana maaragtay iyo fulinteedana maaragtay howl culus waayo howl sahlan maaha marka hubka dhis saas waayo macnaha haddana hubka la aruuriyey meesha la dhigi lahaa ciddii maaragtay gacanteeda la gelin lahaa waxaasna maaragtay dawladda maaragtay inay qorshayso waayo laakiin xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa oo maaragtay waa la xasilin karaa oo maaragtay dadkan oo qoryaha wata iyo gawaaridan maaragtay oo oo madaxda daba socoto istaafyada badan oo hubaysan oo tuutaha qaba saaran xoogaa waa la dhimi karaa xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa kornel robo laakiin magaalada muqdisho hadda waxaa ka socda howlgallo ay ciidanka dowladda soomaaliya wadaan wararka qaar aynu helaynin waxay sheegayaan in sidoo kale dadka hubka laga dhigayo ay ku jiraan rag hore dowladda uga tirsanaa ama xilal usoo qabtay oo qaarkood aan loo ogolayn sida ay golihii wasiirada hore u sheegeen in magaalada muqdisho aan lagu wadan wax ak forty seven ka badan oo qaarkood arrinkaasi saameyn ku yeelan karaysa xitaa dowladda saraakiisha ka ka tirsan mase loo baahan yahay in xilligan sidaasi la sameeyo arrinkaa waxaa waay hubkudhigis hadday tahay oo dad maaragtay oo saraakiil ah dawladda u shaqayn jiray mise maaragtay siyaabaha qaarkooda maaragtay ganacsi iyo waxsaasa dad haysta oo hub haysto haddii la yidhahdo waa laga dhigaya hubka arrinka xasaasiyad oo maaragtay mar hore lasoo laga gudbi rabaa maaragtay soo celinaysaa marka arrinkaas in maaragtay waxaa roon in dib loo dhigo hubkudhigista soomaaliya korse loo sameeyo oo maaragtay saas lagu wado sidii hadda aan sheegay laakiin haddii la yidhahdo xamar maaragtay ciddii hub haysta dhan waa laga qaadaya hubkudhigista lagu sameynayaa iyadoo maaragtay aan dadkii lakala saarin xasilintii iyo hubkudhigista aan lakala saarin labada eri isku mid maaha isuma dhowo marka waxaa laga yaabaa inay xasaasiyad abuurto oo maaragtay waxyaaba aan loo baahnayn had dawladda maaragtay hayso ay maaragtay gurida ay la gasho warkaagii hore waxaa ku jirtay in haddii hubka dhigis la rabo loo baahan in qorshe qaran lala yimaado oo si fiican looga baarandego dalka soomaaliya oo idil hubka dhigistu ay ka bilaabato laakiin ka waran bal hadda haddii la yidhi bal marka hore magaalada muqdisho amnigeeda aynu sugno oo halkaa aynu ka bilowno maxaa ku jaban magaalada muqdisho amnigeeda waxaa waaye ba hubka magaalada yaal keligiis maa wax badanaa jiro niman kasoo horjeeda dawladdaa jiro oo maaragtay ayaga maaragtay magaalada oo maaragtay waxay doonaan ka sameynaayo qarxe ka sameynaayo dil ka sameynaayo ayaga qoryo weynna ma wataan hub weynna ma wataan nimankaas waa un maaragtay baabuur lasoo maaragtay lasoo buuxiyey iyo dad mas-uulad le iyo wax saasa waay marka dadka hubka laga dhigaayna haddii oo ay yihiin dad mas-uuliyiina ay baqayaan naftooda inay isku ilaaliyaan ay rabaan isla markaana maaragtay ay arkayaan maaragtay magaalooyin kale oo maaragtay hub badanaya masalan puntland hub badan ayaa hadda koonfur galbeed waa yaala ilaa maaragtay juba valley xataa waa hub badan ayaala marka hub haddii la yidhahdo waa la dhigayaa waa xarbal ahliya lasoo maray dagaalihii dagaaladii sokeeye marka dagaalada sokeeye xasaasiyaday leeyihin hubka marka la dhigaayo oo dadka laga aruurinayo waa in maaragtay marka hore dib heshiisiin waxsaas laisku dayaa wacyigelin badan la sameeyaa kadib qorshe la keeno oo hubkaas u aruurinay hubka marka la aruuriyana meesha la dhigi lahaa ciddii maarata gacanta loo gelin lahaa haddii ciidanka soomaaliya lagu dhisaayo haddii la gubaayo haddii maaragtay makaasimeena la gelin lahayo sidii la yeeli lahaa nugtee la caddeeyo waay laakiin hubka waxaa waay dadaa maaragtay hanti kaga jirta oo maaragtay oo maarata dadaas ku ilaalinahay xasaasiyadii qabiilkeeda weli maaragtay aada uma duugnin marka waa arkaysaa maratay baarlamaanka four by five aa lagu qaybsanaya golii wasiirada four by five aa lagu qaybsanaya weli ma dhammaan hawshaas marka hawshaas maaragtay in qorshe qaran laga samaysta baane haddii la yidhahdo xamar laga bilaawa waxaa laga yaaba maratay arrinkaas maratay si oo aan weji aan fiicnay in lasoo bix inay lasoo bixi doonto cornel shariif xuseen robow aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cornel shariif xuseen robow oo horey uga tirsanaan jiray nabad sugiddii soomaaliya isagoo magaalada muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramaya dhegeystayaal guud ahaanna barnaamijkai dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa